magacaygu waa cabdiraxiim faarax xaaji military m c waxaan marinay wasiiriintii oo noo keensaday gafanagaheena aad baan uga dhibeed garaynay dabcan waxay ahaayeen dad uu soo xulay dad oo experienced ah oo shaqooyinka ay hayeen aad ugu soo baxay waxaa ka mid ahay mashimuwa khaliif hirbate oo aad baan u garanayaa muddo dheer ayuu dowladda ku soo jiray waa nin aad ugu soo takhalusay xagga maamulka shanta sana hadda soo dhaafaynana ka ahay b s wasiir ka ahaa meeshan irrigation shaqadiis aad ayuu ugu soo baxay waana ku faraxsanahay congratulation ay le mashimua for waana isku raacnay maanta kulligeennaba waanan marinay insha allahu waayo abaar baa jirta wakhti aan aan isku celcelinno hadallo iyo su-aalo aan loo baahnayn ku jirno marka waxaan ummaddu sheegaynaa inaan ilaahay noo fududeeya maanta aan isku wada raacnay jimcaale yuusuf waxaan ka imid wardka arbajihaan waxaan nahay majority leader wajia county assembly nimankii noominiiska oo noo keeni oo tobanka ahaa annaka waan marini waxaan u marini dadka noola keenay waxay ahaayeen dad experience ay hayeen dad cilmi sare lahay lahaayeen ay ahaayeen dad waxaan aragnay inay dad shaqo iidaa u qalmo oo qaban kara ay yihiin waa dad la wada yaqaana waa dad wajeer u wada dhishi waa dad experienceka dooda aad zaa'id as yahay waa dad dhigrii wala haystaan amaba masta wala haystaan ku kasta department la geey waxaa la fiiri inaysu qalmaya magii la fiiri arrintaa magacayga waa cabdirasaaq oo laga soo doortay ceelnuur tulatula ward baarlamaanka waxaan iskugu imaanay ansixinta la ansixinaya ee wasiiriinta ama sida loo aqaana afka qalaad ee c c m-ta loo aqaano waa sharci ama habdhaqan ay u baahantah county governmentka loogu baahan ya waaya waayo annaga markaan sharci marna dadkii sharci gelin lahay oo xaggooga waaya in badan waa loo baahan yahay marka maanta annaga ugu horreyn aqalkan becsharadan waxaan u imaanay waxay ahayd inaan aan diiwaan gelinna aan marina abroof garayna si ay ku shaqogeli lahaayeen annagana xaggayna waan ka dhammaynay waa marinay ayaga hadda xilka xaggoodaas jiraa wakhti xunaa la joogo abaaraa la joogaa dadkina waa wala khaylinahay khayladhaan baa jirto maadaama ay taas jirto annaga xaggayna shaqada ka soo dhammaatay waxaan rajaynaynaa inaan tolka u adaagna aan u adeegna dadkina soo doorto shacabkaa oo rajo weyn maanta naga lah waktigan hadda la joogo wakti xasaasi waaye waa wakti abaaro baahsan jiraan maadaama ay taa jirta waxaan ayagana xaggooda leenahay shaqadiina guto sida sharciga loogu tirigalay haddana waan marini marka wix hadda ka dambeeya waa shaqo wax kaloo loo taagan yahay ma laha
anigoo ah mudanaha ka imaaday xisbiga la yidhaahdo naag kenya ay maaragtay mudannimada soo siisay waxaan maaragtay maanta halkan iskugu imaadnay in aan marino ama maaragtay aan ansaxgelinno wasiiriintii maaragtay uu soo magacaabay ninkii muxishimaha gabanaga uu soo magacaabay ugu horrayntii waxaan maaragtay mahad aad iyo aad u weyn u celinayaa madaxweynaha kauntiga gabanaha ayaan mahad aad iyo aad weyn u celinayaa asagoo maaragtay soo magacaabay dad aad iyo aad maaragtay shaqada hadda loo magacaabay ugu takhallusan oo maaragtay shaqadooda qabsan karo maxaa yeeley anigoo ka mid ahaa komitidii ansaxgelinaysay wasiiriinta iyada ah marka alxamdulilah yo iyagoo dhanba meeshay iskugu imaadeen halkiiida toban bay ahaayeen tobankooda an halkiida baan u fadhiyey marka dad maaragtay aad iyo aad shaqadooda uga adag oo shaqadooda ka soo bixi kara ayay ahaayeen